faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado beled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyo cadaada saakay kuwadaad ku maqli doontiin afar musharax oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa qabashada xeelka madaxtinimo ee galmudug oo war cusub ka soo saaray doorashada maamulka galmudug beesha caalamka oo walaac ka muujisa ee doorashada galmudug iyo habka loo wado maamulka jubbaland oo war ka soo saaray xaaladda wasiirka amniga ee jubbaland oo sheegtay dowladda federaalka soomaaliya inuu ka baxsada xabsiga uga xirnaa magaalada muqdisho shirarka baarlamaanada dowladaha islaamka oo lagu ansixiyo soddon iyo saddex qaraar mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaaliga ee soomaaliya oo shir uga qaybgelaya magaalada ardisabab ee caasimadda dalka etoobiya madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo magacaabay xilka qaadisna ku sameeyey qaar ka mid ah wasiiradiisa kuwa kalena magacaabay qodobada caalamka warka saakeed ku maqli doontiin waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka trump oo si rasmiya u shaaciyay heshiiska qarniga ah israa'il iyo falastiin qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin warka subax ee raadiyo cadaada dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo arbacaad taariikhday ku beegan tahay labaatan iyo sagaalka bisha koowaad sanadka laba kun iyo labaatanka warka anigoo mahad nure axmed ayaa saakeyn in la socodsiin doona haashim cumar xasan ayaa soo saaray kusoo dhowaada qodobadii aad maqasheen faahfaahintooda intaasi ka fidsan afar musharax oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug ayaa war ka soo saaray doorashada galmudug afar musharax oo horay u diiday inay iska diiwaan geliyaan guddiga doorashooyinka madaxweyneya ku-xigeen ee galmudug ayaa waxay soo saareen baaq la xiriira doorashada galmudug afartaa musharax oo kale ah cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa kamaal daahir xasan guutaale cabdi cabdulaahi axmed cabdidheere cabdulaahi faarax wehliya ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ka dalbadeen in shan iyo toban cisho la joojiyo howlaha doorashooyinka ee ka socda magaalooyinka dhuusamareeb ee gaalkacyo gobolka mudug iyo galgaduud qoraal ka soo baxa ayaa waxaa lagu sheegay in asaamaleyda siyaasadeed ee galmudug ay isugu yimaadaan shir deg deg ah si loo dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee doorashooyinka si loo dhiso galmudug midaysan waxay ugu baaqeen in la tixgeliyo codsiga saamileyda siyaasadeed ee galmudug beesha caalamka iyo madaxda dowladda ayayna baaq ugu direen in la tixgeliyo baaqooda si loo loo dhiso galmudug loo dhan yahay oo dhammaan musharaxiinta ay ka qayb galaan beesha caalamka ayaa waxay war ka soo saartay arrimaha doorashooyinka maamulka galmudug waxayna walaac ka muujisay habka habka ay u socoto doorashooyinka haashim cumar xasan ayaa faahfaahinaya warkan
beesha caalamka oo caawa war ka soo saartay arrimaha galmudug war-saxaafadeedkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa walaac looga muujiyey khilaafka siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday arrimaha galmudug beesha caalamka ayaa dhinacyada ugu baaqday inay ka wada qayb qaataan hannaanka dhismaha galmudug islamarkaana ka fogaadaan wax kasta oo keeni karaa xisilooni daro warka ka soo baxay beesha caalamka ayaa loogu baaqay dhinacyada kale ah guddoonka baarlamaanka musharaxiinta ahlusunna iyo saamileeda siyaasadeed ee ku sugan gaalkacyo inay si wada jir ah uga qayb qaataan doorashada baaqa beesha caalamka ayaa ku soo aaday xilli galmudug laga dhisay saddex baarlamaan islamarkaana uu xoogaystay khilaafka dowladda iyo dhinacyada siyaasadda galmudug
mahadsanid haashim cumar maamulka jubbaland ayaa war ka soo saaray xaaladda wasiirka amniga ee maamulkaasi cabdirashiid janan waxayna sheegeen in araq iyo ruux midna aysan hayn dowlad goboleedka maamulka jubbaland ayaa waxay soo saareen war ka soo saareen xaaladda wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid xasan janan kaasoo dowladda federaalka ay sheegtay inuu ka baxsada xabsiga uu ku xirnaa war-saxaafadeedka kasoo kasoo baxay madaxtooyada maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay inay jubbaland ay ka walaacsan tahay xaaladda wasiir janan oo aan weli aysan ahayn raq iyo nolol midna sidoo kale jubbaland ayaa sheegtay in wasiirkii muddada xirnaa ehelkiisa iyo sidoo kale loo diiday inay dhammaanna lasoo booqdo sida ay hadalka u dhigeen islamarkaana aan loo ogolaan inay ku booqdaan xabsiguu ku jiray ugu dambayntii qoraalka ka soo baxay jubbaland ayaa waxaa ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka lagu sheegay inay xukuumadda federaalka ay qaadanayso mas-uuliyadda wixii kasoo gaara wasiirka wasiir cabdirashiid xasan cabdi nuur janan oo ahaa wasiirka amniga ee maamulka jubbaland oo soddon iyo kowdii agoost ee laba kun toban iyo sagaal lagu xiray magaalada muqdisho dhegaystayaal warka subaxnimo ee raadiyo cadada ayaad weli la socoteen madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu xilka ka qaaday wasiir dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka ee badda cabdirashiid cabdixakiim warsame iyadoona xilkaasi loo magacaabay mudane axmed maxamed cali maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulka hiirshabeelle ayaa sheegay in isbeddelka uu muhiim u yahay xukuumadda uu hogaaminayo islamarkaana loo baahan yahay si loogu adeego shacabka maamulka hiirshabeelle in la isbedelo maadaama in loo baahan yahay in laga soo baxay mas-uuliyadda ka saaran xilka loo idmado qof kasta siduu hadalka u dhigay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shir uga qayb galaya magaalada ardisoba ee caasimada dalka etoobiya agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya mudane cabdicasiis ibraahim aadan ayaa waxaa tababar ku saabsan habka dhiirigelinta maalgashiga uga qayb galaya magaalada ardisoba ee caasimada dalka etoobiya shirkan oo ay soo agaasintay hay-adda i f c oo ka tirsan bangiga adduunka kulanka oo ah magaalada ardisababa uga socon doona muddo saddex cisha waxaa wadaa ka qayb galaya dowladaha soomaaliya etoobiya iyadoona diiradda lagu saari doono sidii loo horumarin lahaa dhinacyada kala duwan ee maalgashiga agaasimaha ayaa safarkiisa shaqo waxa uu ku wehelinaya madax ka tirsan wasaaradda kuwa oo halkaasi u jooga sidii looga qayb qaadan lahaa isbeddelka ganacsi ee u dhexeeya wadamada etoobiya iyo soomaaliya markana akhbaaraadka caalamka madaxweynaha dalka maraykanka trump ayaa waxa uu shaaca ka qaaday qorshihiisa muddada la sugaya ee nabadeynta bariga dhexe waxa uuna ballan qaaday in qudus aan laga qayb aysan ka laba qayb u kala go'i karin ay tahana caasimada israa'iil qorshaha trump uu magaca ugu daray heshiiskii qarniga ayaa soo jiitamayay muddo dhowra waxaana madaxda falastiinta hase yeeshee uu deegaanka daanta galbeed ee yuhuudda u qabsadeen aqoonsiga dhulka israa'iil madaxweyne trump madaxweynaha dalka maraykanka ayaa sheegay inay cadal ma- magaalada qudus ay tahay caasimadda dalka israa'iil islamarkaana uu go-aankiisu sidaasi ku qaatay siduu hadalka u dhigay dhegaystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyo cadada saaka inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo warkankiisa kale intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
hayaan transportation company aniga habaaboo ku hawaday dantaydii oo safar howlihiisiyo ka haajiray gaadiidkaba hayaan baan ku raayo kaga baxay haraadkii iga haystay socdaalka hadda hadda waan farxaya oo hayaan baaba i deeqday hayaan transportation company ha ku dhumin dhax ha ku daalin dhax waa adiga huufayo daalaye xaadni isu wareerihe hayaana kuu fududaysa safarkaaga waa adiga sii kudaaye sidii dabeel inay ku waday maad rabta joog kosee hayaan weliba taas waxaa kuusi dheer adiga ee alaabtaada idaxambaare minay dhalooyin yihiin minay wax kasta yihiin minay dahab iyo luul yihiin minay lacag yihiin mahaad rabtay ku geeno waa ammaano ee hamoogaanin shirkadda socdaalka ee hayaan hufnaan weeye adeega heer sare weeye socdaalka hadda gaaroo hadda beegso hayaan transportation company ku hilmaan wixii hore hayaan transportation company adeegyada uu ku qabanayo waxaa ka mid ah safarada gobolada dalka sida dhowsamareeb aabudwa gaalkacayo hobyo beledweyne muqdisho burceel garowe boosaaso iyo hargeysa hayaan transportation company waxa uu ku hayaa gawaari raaxa leh oo uu kugu geyn doono wakhti ugu habboon weliba si raaxa leh haddaba ma doonaysaa safar raaxa leh oo gobolada dalkeena lagugu geeyo haddii ay tahay jawaabtaadu haa fadlan la soo xiriir hayaan transportation company fiiro gaar ah hayaan transportation company waxay hay-adaha samafalka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda ku wargelinaysaa inaa hayso gawaarida loogu talagalay safarada dheerdheer sida leylada baabuurtaas oo ah kuwo ammaankooda laysku halleyn karo lehna damaanad buuxda xarunta koowaad ee hayaan transportation company waxay ku taallaa cadaado gaar ahaana dhabarka dambe ee xarunta madaxtooyada waxayna la degan tahay radio cadaado xarunta labaad ee hayaan transportation company waxay ku taallaa magaalada gaalkacyo gaar ahaana sarta ha igu soo dhicin faahfaanuhu intaasi dheeriya fadlan kala xiriir eber lixal shan afartan iyo lix sideetan iyo sideed soddon iyo labo eber lixal sideed afartan eber afar afartan iyo toddoba ama eber lixal lix labaatan iyo shan kow iyo toban toban iyo sideed carwada qalabka korontada iyo okiyaalaha qudus electronics and sunglass balligey aan soo arkay alaabta gurigayga bilaysa waa tanaa ee bal iska eeg carwo qudus electronics aan ugu oj allah carwo iga dheelaylehe waa carwadii qarniga waa carwadii wadankeenna wax kastoon calmarnaacidigeenna ku yaala naga cilbixiso sida aniga iyo adiga carwada qalabka korontada iyo okiyaalaha